dhegeystayaasheena sharafta le mar kale waa salaamantiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii toddobaadlaha aynu kaga hadli jirnay dhaqanka wanaagsan ee beeraha waxaana barnaamijkan soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw iyadoo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland fariintan waxaa maalgeliyey midooda yurub oo loo soo gaabiyey e u fariimaha dhaqanka wanaagsan waxa uu si toddobaadle uga baxayaa raadiyaheenna subaxnimada isniinta wax yar ka hor warka subaxnimo waxaa dib loogu celinayaa fiidnimada jimcada wax yar ka hor warka habeennimo mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay nafaqaynta isku dhafan ee nafaqada carada oo loo soo gaabiyo i s f m tan waxay kor u qaadaa wax soo saarka beeraha i s f mto waa tallaabooyinkaas ku jira ee kor loogu qaadayo bacriminta ciidda waxaa ka mid a tallaabooyinkaasi kuwan soo socdo kow isticmaalka wax soo saarka dabiiciga labo isticmaalka haraaga bacriminta aan dabiiciga ahayn isticmaalka maadooyinka kiimikada saddex aqoonta la xidhiirta sida loola jaanqaado bacriminta iyo wax soo saarka dabiiciga ee loogu talagalay inay isticmaalaan beeralayda deegaanka inta badan carrada soomaaliya nafaqadeedu way hooseysaa waxaana ugu wacan sida aan habbooneyn ee loo maareeyo tobankii sano ee lasoo dhaafay tan waxay horseeday inuu hoos u dhac ba-an ku yimid awoodda wax soo saarka carrada ujeeddada i s f m waa in kor loogu qaadaa wax soo saarka carrada iyadoo loo marayo iskudarka bacriminta nafaqaynta dabiiciga iyo midda aan dabiiciga ahayn ee loo yaqaano fertilizer iyadoo ciidda lagu daraayo macdanta nafaqeeya tan waxaa lagu sii kabaa in kor loogu qaado aqoonta beeralayda si loo horumariyo wax soo saarka iyadoo loo sii marayo maalgashiga beeraha oo leh tayada badan noocyada nafaqaynta aan dabiiciga ahayn waxaa loo kala saaraa nafaqeeyayaal waaweyn oo loo yaqaano makro iyo nafaqeeyayaal yaryar oo loo yaqaano mikro nafaqeeyayaasha waaweyn waa kuwo ka kooban hal curiye oo macdan ah hase yeeshee ay tahay in laga isticmaalo cadad badan waxaa ka mid ah nitrogen phosphorus potassium calcium baruud magnesium carbon oxygen iyo weliba hydrogen nafaqeeyaasha yaryar waxaa laga isticmaalaa qadar yar waxaa ka mid ah birta niron clorin magneside zinki cober iyo molybedium iyo nical nafaqeeyaasha oo idil waxay door weyn ka ciyaaraan koritaanka iyo horumarka dhirta nafaqeeyaasha yaryar waxay muhiim u yihiin shaqooyinka geedka sida qabashada ilayska cadceedda ee neefsashada beeralaydu waa inay fahmaan faa'iidooyinka ku jira xulashada iyo siinta ku shubidda nafaqooyinka kale beeralaydu waa inay fahmaan faa'iidooyinka ku jira xulashada iyo siinta ku shubidda nafaqooyinka kala duwan dalagga waxay noqon kartaa nafaqada la siinayo mid dabiici ah iyo mid kiimika ah ama la isku dhafo labadaba nafaqada dabiiciga ee lagu bacrimiyo dalagga waxaa ka mid a digada iyo saalada xoolaha haraaga dalagga la goosto qashinka guryaha lagu keydiyo oo aanan lahayn bacda dhirta walxa kaleeto oo dabiici ah oo la bacrimiyey oo loo yaqaano composti iyo weliba caleemo badan oo dhirta ka daata oo dhulka daadsan oo la aruuriyey ujeeddaduna waa in wax soo saarka carrada la xoojiyo faa'iidooyinka nafaqada dabiiciga waxaa ka mid ah marka laba bandhiga nafaqada dabiiciga waa mid aan dabiici ahayn oo macdan ah waxay ku kordhisaa carrada nafaqooyin isdaba joog ah xilliga beerta la abuurayo waxaa cunno ka helo oo ku karo noolaha ciidda isku heeskeeda hagaajiya waxay caawiyaan in la xakameeyo cudurrada dhirta qaarkood iyo cudurrada ka dhasha carrada waxay sare u qaadayaan kobaca xadiidka maadaama ciiddu ay wanaagsan tahay faa'iidooyinka carrada nafaqada dabiiciga ahayn waxaa ka mid ah isticmaalka muddada dheer ee nafaqada noocan ah waxay keeni kartaa in cusbo iyo bir ay carrada dusheeda ku ururto faa'iidooyinka carrada nafaqada aan dabiiciga ahayn waxaa ka mid ah ku ururidda cusbada iyo macdanta ciidda dusheeda waxayna saameyn xun ku yeelanaysaa koritaanka dhirta noolaha carrada ku jira ee ciidda faa'iidada u leh tayada biyaha caafimaadka xoolaha iyo kan aadanahaba faa'iidooyinka bacriminta aan dabiiciga ahayn faa'iidooyinka aan bacriminta dabiiciga ahayn waxaa ka mid a qiimuhu wuxuu ka hooseeyaa ka dabiiciga ah wuxuu kasoo wax soo saar badan yahay bacriminta dabiiciga islamarkaana nafaqooyinkaasi dabiiciga laga helayo taas oo ka dhigaysa mid la aqbali karo khasaaraha bacriminta aan dabiiciga ahayn iyo saameynteeda bacriminta dabiiciga ahayn waxay sababi kartaa saameyn badan sida wasaqaynta khayraadka biyaha burburka noolaha yaryar ee ciidda ku nool iyo cayayaanka saaxiibada le eh carrada faa'iidada u leh wax soo saarka noolaha isku darka nafaqooyinka dabiiciga wax kasta oo qashinka beeraha ku jiro waa la qamiirin karaa tusaale ahaan caleemaha kasoo daata laamaha geedka haramaha cawska qashinka jikada sida miro diir khudradda la cuno iyo saxarada xoolaha isku qas kadibna isku qamiiri kadib ku shub oo ku bacrimi beerta adeegsiga digiraha noocyada kala duwan ee digirta isku dhex darka mirahaasi dabiici waxay ku kordhisaa ciidda nafaqooyin dabiici ah adeegsiga digada xoolaha waa nafaqo muhiim ah oo ciidda ka dhigta mid hodana wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland waxay ka caawin doontaa beeraleyda helitaan abuur tayo sare leh waxay kaloo ka caawin doontaa baaritaan inay ku sameyso ciiddooda si beeraleydu ay u ogaadaan nooca ciiddooda iyo waxa ay ku beeran karaan waxay kaloo siin doontaa beeraleydu tababaro kor loogu qaadaya aqoontooda